raxmaan raxiim waxaanu sheegaynaa oo aanu la socodsiinaynaa cid kasta oo danaynaysa arrinta aanu halka ku hayno oo ah xaajada ka socoto buuhoodle iyo agagaarihiisa kalshaale waxaanu ogeysiinaynaa waxaanu qabanay guddi saddex iyo soddon xubnooda saddex iyo soddonkaa xubnood ayaanu na soo taliya annaga ismadiina waa ku dul joognaa iyo guurtida iyo dadka talada kaleba arrintaa iyadaa saddex xubnood guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn way iska dhex doorteen maxamuud xaaji cumar bay guddoomiye ka dhigeen labada xogeynta iyo cali cabdi oo ku-xigeena iyo sheekh mukhtaar sheekh mubaarak saddexdaa xubnood sidaasay kala yihiin sugullo boqore weeye sheekh mubaarak saddexda xubnood halkaasi waa guddoonki saddexna waxaa loo doortay dhaqaalihii baa loo doortay saddexda dhaqaalaha loo doortay waxaa lambarwana axmed diiriye jiije caaqile axmed diiriye jiije guddoomiye ha axmed kofiya axmed cabdi cawad waa xubinta kasnajiga dhaqaalaha xisaabiyihii maxamed yuusuf xasan fayax weeye saddexdaasina saasay kala yihiin inta kalena way qeyb qeybsan yihiin guddiyaal kala magmagacaaban oo yay u kala qeyb qeybsan yihiin oo guddi walba wax la qaabilsiiyey saddex iyo soddonkii xubnood qeybba meel baa la qaabilsiiyey qeyb walba shaqo gaaraa loo diray waxaanu la socodsiinaynaa cid kasta oo arrintaa danaynaysa waxaanu ognahay dad badan oo iska garab hadlay inuu jiro wax badan baa iska jira xaajadaasi haddaad caddayn ciddii rabtaay ee danaynaysa arrintaa ama gacan naga siinaysaay sidaa asay tahay sidaasaad ku soo calooladaynaysaa waana meelo badan oo nalaga soo weydiiyey oo layidhi waxaa hortaagan khilaaf baa ka socda laleeyahay ciddii cismadu goobjoog ha noqdeen hana soo duubeen dhaqaalaha qeybta dhaqaalaha iyo meeshii lagu soo hagaajin lahaa iyo cidda la soo egmaray waana la soo weydiiyey gobollada yurub iyo maraykan iyo new zealand iyo meel walba waana laga soo weydiiyey sidaasaanu inii sheegaynaa arrintu wixii xisaab celin dadweynehoo dhanina waa ka rabaa inina waad ka rabtaan sidii wax u baxaan wixii aad halkaasaad sidaasay yihiin sidaasaad ogaanaysaan waxaanu leenahay aada baad umahadsan tihiin ilaahayna waxaanu ka baryaynaa waxa saaka na dhex jooga inuu noogu bedelo nabadgelyo iyo wanaag shaasi ku eg tahay sina goobjooga meesha ka ahaana garaad cabdillaahi garaad soofi waa i dul fadhiyaa garaad salebaan garaad buraalana waa kan dhexdoodii baan ku jiraa saddexdayadii iyo cuqaashii guud iyo guurtidii guud iyo guddidii sidaasaanu isla garanay saasay arrintaasi inoo tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waa idin salaamayaa dhammaantiin arrinta hadda suldaanku uu ka hadlay guddida odayaasha ah iyo waxgaradkuna ay u fadhiyaan waa sidaa go-aamadeedii waxaanu idin caddaynaynaa in nimanka dhaqaalaha loo doortay ee idinku aada aada u danaynaysaan saddexdaa nin ay yihiin waa niman lagu aamini karo waa niman laga soo doortay dadka dhexdiisa waa niman xilkasa dadka inta kalena wuu ku berber joogaa isimo iyo guddi iyo guddoonba inayan wax khilaafi arrintaa idinka gelin ayaanu aada iyo aada u danaynayna waxaanu kaloo idin leenahay wax badan baad lacaga soo dirteen oo ayan ku bixin meel ku habboon ama laisku canaantay ama xisaab laydinka soo celin waayo arrintaa maanta ah waa arrin xasaasiya amnigay wax yeelaysaa deegaankiibay wax yeelaysaa siyaasadaha ku jira culays badan baana saaran haddii aynaan dhaqaale helin oo taladiina aanaan helin oo midnimadiina aanaan helin oo idinku aydaana midayn oo mid annaga halkan joogo wax xumaynaya aydaan hadalkiisa maqal wax waliba waa hagaagayaan haddii shaqadii hore ee lagu dhaqmi jiray iyo hebel hebel baa telefoon soo diraya iyo ma midaysnidin iyo ciddaa ma rabno lagu dhaqmana waxaa inagu dhacaya khasaare iyo burbur iyo dhibaato iyo deegaankoo laynaga qaado iyo siyaasado aynaan u baahnayn oo ka tashan oo soo gala magaaladeena iyo waddankeena iyo deegaankeena waxaanu aada iyo aada idinku boorinaynaa idinkoo midaysan nimanka odayaasha dhaqaalaha usoo dira annagana xilkana saarani waxa weeye inaanu waajibkana saaran kasoo baxno difaaca adkayno hadday dagaal noqoto wax iska celinno hadday xaajo noqoto xaajo qaadano haddii ay dhinacee loo dhigaba dhinacii qol nimanka aan iska soo horseedna ay u dhigaanba inaan u diyaar garowno xilkeeda anaguna saaran yahi hadalka badnaantiis waxba tari maayo deg deg baa wax loo rabaa waana la dul fadhiyaa culays badan baa jira waxaanu idinka rabnaa inaad culayska nagala qayb gashaan annaguna waajibka nasaaraan aanu kasoo baxno idinkuna kiina aad kasoo baxdaan wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
عبر في مديدها إحدى أن أقونيني أمته أيوسي من تاهي إنو يا يسكري دولة ما أقال دولة ما أقال دولة ما أقال أبصر في مديدها إحدى أن أقونيني ummadu ay u siman tahay inuu yahay askari dowlama ogaan